magaalada baydhabo iyo weliba lakaga waday madalla shaqa abuurka dhallinyaradii ganacsiga ayaa qaban qaabaday wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada koonfur galbeed ee soomaaliya madalla qolanka talagelay in laka dhiirigeliya dhallinyarada suubiyaa sahal abuurka shaqa iyo ganacsiga iyo weliba ku qeybgalay wasiire agaasimayaal iyo mas-uuliyiin kale oo shalduwan ah agaasimaha guud ee wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada koonfur galbeed mudane maxamed aadan suufi ayaan kuriin ku hadli muhiimadda madalan shaqo abuurka dhallinyarada iyo ganacsiga ujeedada iyo muhiimadda kulankun ama foramkun laynku talagalay mayboa dhallinyarada reer koonfur galbeed la bara macnaha qaabka hal abuurnimada iyo farsamada gacanta qofku walwalba isha barado b i g haddii ishaysto xirfadan la hayna mayboa waxyaalo badanaa ku maqan saas hata markun wasaaradda may xooga saarase inti dhallinyarada laka qalabay farsamada gacanta iyo xirfado barnaamijku markuu may daaranya sidii nin iskasheene lahaayay ganacsatada iyo bangiyada iyo hay-ado iyoiyo may leerahay dhallinyarada reer koonfur galbeed sidii hal abuur iyo waxyaalahaas linkuwada hadal lahay sidoo kale maxamed muuse xasan oo kumude dhallinyarada suubidi hal abuurka shaqo iyo ganacsi iyo guddoomiyaha ururka dhallinyarada degmada baydhabo isaaq duwaysane eedhinishow ku hadli madalla sidee shaqo loo heli karaa qofka asagoonan dowladda u shaqo tegin hay-adaha u shaqo tegin xildhibaan dhibin wasiir uusan taleefon ku dhegeysanin wax badan ma la shaqaysan karaa mana prestationkeyga intaas uu ku saabsan yahay intaas kahor horta videogan marka daawanaynaa iyo qaabkan ku fududo mayla raadiso dhallinyarada shaqa abuur linka sameeyay kor iyo guutaan waliba oo arrimo shaqo ah yaa yaa yaa shirkan ku saabsanaada doona haddii ilaahay raalli ku naado nuunaka hogaanka dhallinyaradii degmadii baydhabo ahaan iidan ka faraxsanna waana mahadbilaynan wali hanjeediyaan ahaan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada koonfur galbeed cabdiqaadir cumar cabdulaahi baasto oo daafuri madalle shaqa abuurka dhallinyarada iyo ganacsiga iyo gabagabadii dhinishay ku hadli gabdhaha magaalada ayagana shaqo abuurka ka wado sida qurxinta iyo waxyaalihii lasoo bandhigay hay-adaha si gaara waxaa uga cadsana ayadana in arrintaas mar labaad aan dib u fiirino gudoomiyaha dhallinyarada gobolka noola joogo waa si wakti dheer oo noola shaqeynaya marka waana nin dadaal badan iskoolkoodana iskooladii ugu horeeya oo najaci kamid ahaayeen hay-adda barakacayaasha noola joogaan ayagana oo arrintaas si aad ah uga shaqeeyaan waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celsho fahiima su-aal baa la isweydiiyey fahiima wuxuu ku jirtay saddexda qofood hay-adda g i z ee qaadatay shuruudda ama conditionka ku xirna waxay ahayd qofka in aqoontiisa lagu qaato laakiin inuu noqdo qof reer south west waa nolaga aqbalay imtixaankia la soo dhejiyey maanta xildhibaan iyo wasiir ma geynin ilmaadeernima loguma geynin waxay ku fadhisaa aqoonteeda marka waa waa u mahad celinaya iyada iyada iyo nin hadda jarmalka jiro oo la shaqeeyo marka dadaalkooday ku gaareen waxaan rabaa marka dhallinyarada jaamacadaha kasoo baxaayo barnaamijka keliya ma ahan in xildhibaan iyo wasiir aad raadisid weliba madal muhiimad gaareen leh dhallinyarada leh hal abuurka shaqi iyo ganacsi ee ka nool deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya